allah waxa uu qur-aanka kariimka ah uu ku yidhi cid kale ma camirto masaajidda allah oo aanan ka ahayn kuwa aaminsan allah iyo maalinta qiyaamo culimmada ayaa camiraadda masaajidda u kala qaybiya laba qayb oo kale ah in masaajidda lagu camiro cibaadada allah iyo in lagu camiro dhisidiisa qurxintiisa iyo dib u hagaajintiisa marka uu daaho dhismaha masjidka dhismaha guryaha allah iyo dayactirkooda waxaa ku sugan ajar weyn oo lagu xusay axaadiis ka sugan nabigeenna muxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee qofkii dhisa masaajid allah waxa uu guri kaga dhisayaa jannada dhexdeeda iyadoo laga duulayo fadliga ku jira in masaajidda la hagaajiyo oo la dhiso ayay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose guddi u xil saartay in la dumiyo oo la dhiso masjid qadiimi ah oo ku yaala deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose sababta keentay in la dumiyo masjidkan ayaa ahayd markii loo baqay in masjidka uu ku soo dumo jameecada ku dukanaysa guddiga ayaa ku guulaystay muddo afar bilood ah inay ku dhisaan masjid qurux badan oo u sii diyaarsan in la saaro dabaq labaad marka loo baahdo munaasabad lagu furaya masjidkan oo loogu magac daray abuubakar usadiiq ayaa ka dhacday isla gudaha masjidka waxaana ka soo qayb galay culamaa uddiin odayaal dhaqan dhallinyaro iyo haween muslimiin ahluqeyr ah oo ku nool kunya barow meelo ka tirsan shabeellaha hoose iyo dad ku dhaqan dibadaha oo muxsiniin ah ayaa ka qayb galay oo hanti ku bixiyey dib u dhisida masjidkan nabadoon cabdulqaadir cali cadaawe oo ka mid ah waxgaradka ku dhaqan kunya barow ayaa ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray masjidka maysirka maxdiine galabtan galab ilaahayo masaajidkii qadiimka ahaayo kuya barow ka dhisnaayo ee muddooyinkii badnaayo xeerarkii kala duwanaa u soo mara iyo galabtan usoo dabaqay dhexteeganna iyo maalintii usla dumida xeerkii ismardu dhex teeganayna ciddani agarte iyo hadda maanta marxaladii ismaraa alxamdulilah ilaahay tabaaraka watacala maxad iskuley hadda ilaahay iskuley haddii aan dhaho intaa muslimiinta walaalkaa inta fadhiita mayse waatanay shay walbo oo ilaahay tabaaraka watacaala dartay laka dulqaadado ama laka sabaro oo ilaahay raxmaankaha dartayna la weelo insi dambooyaata marxalada quruxda badan waxaad galabta ugu dhex joogay insi dambooyaata nin walba may la farayn taas ogaado markii waxyaalaha qaarkeed dulqaadka badiyaayta sabarka badiyaayta mayla koofadaahad inaad laakiin aad qaato ilaahay tabaaraka watacaala dartay adaa qaadanno in la kii garo inaad kifaanto inaad waxyaalaha oo markaa ala baahnayn aad kasubiito adaa qaadano ilaahay tabaaraka watacaala dartayda qaadad adduuno skiliibaanto khayr badan aakhrina kaba sii darabo qurux badanoo aad kiliibaanta ilahay iska ka diyaariyey marka taasan may kudaliilatay beydkan ilaahay haddaba hadda dhex fadhiina markhaatin oka ilahayna markhaatin oka weli uusa soo maray may soo maray afar martadood soo maray haddaan soo kusheegay masaajidkan konton jirgo aan hadda iskii horteeginoo hadalaay masaajidkan shan sana kuweyn aan roog may soo maray mar cusoo eeskan xoolaha daagaay korsaaran soo mari marka lamaadna may soo maray dacaarkan oo laku dhowdaay heerya laku dhowdaay marna may soo maray dacaarkan oo laku dhowdaay dhalaalka laku dhowdaay oo aqalka la saaray aqalsoomaaliga la saaraay soo mari marna may soo maray bahalkan makuutigan oo baraaw laku shiinaayo kale soo mari mar saddexaad mar afraadna may soo maray lamyeeri soo mari haddana lamyeeri jinkad soo mari marka shanaad ilaahay tabaaraka wataala haddana ma macnaa haddana kadambuyasiyaay jile waa la dheh jile kan haddana ku digiyey markii shanaad waa marka hadeertan alxamdulilah oo ilahay tabaaraka wataala hadda uun hoos joogno hadda korna noo saaran dabaq intaasa maydkaana isku leeya ilaahay raxmaanka aha isku leey mahaddaas iyo inta ummadaha muslimiin hoos isarta soo dulqaadad iyo usa masaajidka haddana soo dulqaadad konton sanas intaas dulqaadada ma ilaahay nii darsay maanta inuu hoosna kuwa ku dukino haddii baanu korna kuwa ku dukino marka ilaahay raxmaankahay addoonkas oo saadiq iyo xalaalkay oo ilaahay tala saaran war kasta us ilaahay kutowin asawaan hortadaas inaa lii ogaado mar walba maynana macaa ummadda muslimiinta dardaarnayay ummadda muslimiinta meel kasta joogta cadowga isku halo waxyaala dhibaatadiis kusaxalqo ku hen in ilaahay cadowga noo qabado cadowgaana dhibyar ilaahay noo ku ibeeyey intaasna ilaahay isku towna ummadda muslimiintana cadowga oo siniki jeed xoole ku haysanaan hamiya maalin iyo dultagana in ilaahay raxmaankaaya noo ibeeyna ilaahayna isku tuugna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu injineer owgaab oo ka mid ah guddiga dhismaha masjidka oo la siiyey mikrofanka ayaa sharaxay qaabka uu soo maray dhismaha masjidkan iyo sida looga qayb qaatay dhisidiisa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib alxamdulilaah ilaah uu mahad noqoynaa nimcadan maanta ilaahna soo gaarsiiyey xafladan maanta masaajidkan loo qabanaayo maalintii shaqada naloo idmanaayey ama noolo dhiibaayey meesha aan ka bilownay iyo maanta meesha ay marayso waa kaaf iyo kala dheer maalintii misaajkaan la bilaawaayey misaajkan walaayadu waxay u xirtay waa dildilacsanaa waxaa loo cabsaday inuu dadku kusoo dumayo salaada ku jiro cabsidii oo markaas loo xiray ayaa waxay walaayada xooga saartay inay dhisto maadaama misaajkan uu yahay masjidkii dhisay masjidkaas weyn waxa meeshan laga yoohi jira xagga lagu dhisay marka maadaama misaaj waa awaalkiis u gashtay misaajadan iyo dhisan iyo ummaddii kusoo jirootay uu yahay walaayadu waxay xooga saartay inay misaajkan dhisto guddiga u dhistay alxamdulilah maalintii shaqada noo idmaday ilaa iyo maanta laba istaabatee ma jirto dadka waxay macruufku yihiin haddii shaq laisugu daro waa la istaabtaa ama waa waxbaa dhexbarshay daanna kusoo dhexbooda laakiin guddigii sida loo dhisay ilaa al'aana laba oo eray isku diida ma jiraan wax walba wixii la qabanayo shuuray ahaayeen shuurasayna ku dhammaan jireen ilahayna intaanuuna soo gaarsiiyey marka lacagtaas iyo misaajkan hadda markii laisku fiiriyo waxaa leeyahay macquul ma aha misaajkan waxaa lagu qiyaasaa hadda ninkii injineer oo wax dhisay ama ka dhisay beelaha qaarkood hadduu yimaado uu fiirfiirsho wuxuu leeyahay boqol wamaa zaa'id ayaa misaajkan ku baxa buu leeyahay boqol kun wamaa zaa'id sababtoo ah magaaladan ma lahan meel dhowoo ciid looga soo qaado meel dhowow dhagax looga soo qaado ma leh marka alxamdulilah marka shaqadan sidaasay noogu qabsoontay ilaahayna waxawaaye waa qarabkanuu galay waanuu garaweeyey hadda waxaana arkaysaan wax anaga awood iyo aqli iyo aan ku keenna maaha misaajkan sida loo dhisay waxaan anaga ku talagalnay in masaajada ka dhisan magaalada ama mustaqbal inuu ahaado masjid aan dildilaac iyo si aan looga imaan inuuna u socon karo kor intii la doono loo sii dhiso oo loo sii socon karo marka kutalkan aan ku bilownay ilaa meeshaan kusoo gaarsiinay sidaas waaye waxaan kaloo ku diri lahaa dadka oo maanta wax ka geystay waxyaalaha ugu cajaabka badnaa waxaa ka mid ahaa islaan waayeel ah oo socodka aan kareenin ayaa noo meeshaan farihi waxay ugu keentay hal milyan iyo laba boqoloo kun shilin soomaali hal milyan iyo laba boqoloo kun shilin soomaali waxaan ka soo baxay tiri xeebta waxaan u miday tiri misaajka meeshaan laga san wax ku darsado waa masaakiin waayeela xoololey ah waa islaam islaamihii kale ilaahay subxaana wa tacaala barakeeyo magaalada joogayna waa sida hadduu guddoonka sheegaayey ilaa kasoo bilaab dahab noociis uu qaalisanaa ilaa memori waa albax memori memorigan yaroo oo la gelsho moobeelada gabdhaa baxsada dadaa maanta ay bixinaan berin waa bixinaa maanta ay baxsheen berin suuxa galabta waa bixsaasay ahayd gabdhaha allah noo barakeeyo ragga ganacsatadana waa dadkii markii shaqadan aan bilownay dhagaxaanta meeshaan tiilaad aragteen ganacsatada keentay oo deegaanka ah ganacsatada aa keentay ciidda ganacsadaa keentay inta badan iyagaa bilowyaa keentay shameento ilaa afar boqol wamaazaad ayaan tirsaday oo ganacsadaan ay keentay afar boqol wamaazaad mar dambana kuwa kusoo celceli baa jiraan marka warkaas waxaan kusoo celcelinaa ganacsatada fadli weyn ayay ku leeyihin masaa'idkan noocyahooda kala duwan ilaa gabadha nyaanyada gedayso ilaa ninka baqaarka fadhiyo wax bay ka geysteen dadkii kale ansaari muhaajiriin oo magaalada joogay ama xoololey ahaadeenna dhammaan qof aan wax ka geysan waa iskeenaya masaa'idkan tuulooyinaan aadnay alfarxaan ilaa iyo gebigebi iyo meelaasaan aadnay dhaqaalaha aan ka helnay caadima ahayn oo misaajkan maanta loo soo taburayo marka dadka deegaankan tuulada kuunyabaru hareeraheeda ayagaa misaajkan dhistay dhisay ilaahayna subxaana wa tacaala ku amnigooda ha ku sugo hantidii ay baxsheen bedelkeeda allah siiyo waxaan kalaan ku dari lahaa walaayadii qayb liwaax bay kaga qaadatay dhinaca dhaqaalaha lacag bay bixisay baawur bay bixisay ciidaan oo misaajka agaarkiis iyo gudiis lagu soo buxshay baawurka walaayada ahaayeen shili intaan nooguma bixin taasna ilaahay mahadiis u ah shaqada say noogu dhiibtay nooguma bixine maalintay noo dhiibtay noo daba taagnayd ay garab iyo gacan iyo hilun oo misaajkan ku dhisaysay ilaahay iyagana miisaankooda xasadka u saaro waxaan kalaa meesha ku xusayaa dhammaan dad weynihii meel walba xoolo xoolo nool nina wuxuu ku leeyahay geel labo saddex rati ari intaasoo xoolo ayaa masaajidkan maanta loo soo yawahay oo lagu dhisay xoololeydii igana qaybli waxay ka qaateen ilaahay subxana wa taala xoolahooda caafimaad ha u siiyo anuu barakeeyo marka alxamdulilah intaas ayaan warkeeda ku soo koobayaa maadaama dad badan oo marti sharaf badan ay joogaan waxaa ganadka goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoon kufridiid oo sheegay in masjidkan loo samray maadaama uu ahaa mid aad u yar oo aanan ku filnayn dadka ku dhaqan kunyanbarow waxaan xasuus mudan markii aynu nimid halka kan sida rag baqaar u sheegay masjidkani wuxuu ahaa magaalada masjidka ugu mudan markii la dabcayn lagu tukadana intaa dadkula yaray galaabaa ayaa markaa dabadii waaba buuxaaba marawaxad male waxba male alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay ciddii samirta oo isaga isku xidha khayr buu u ballanqaaday marka khayrkii baanu haynaa waa u samirnay isagoo kulul aan marawaxad lahayn baynu ku tukannay bannaankaynu ku tukan jirray iyadoo magaaladu aanu daryeel badan lahayn xaarka dameeraha intaynu sidaa marada iyo usha isaga nidhaahno ayaanu cibaamada dhigan jiranu ku tukan jir waa ku samirna ilaahayna waana abaalmariyey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaa sidii culummadii hadda halkan ka hadashay qaarkood ay sheegeen walaalayaal hal wax baa u baahan inaynu la soconno xasuusnaanno maxaa weeye annaga diinteenna col baa loo yahay diinteenna sidaad ogtihiin col baa loo yahay qodobka koowaad oo gaaladu rabto inay oo ay u midoobeen oo ay maalkooda iyo maskaxdooda u mideeyeen macnaheedu waxa weeye sidii raggii iga horreeye u sheego culimmadu u sheegtay inay ku dumiyaan masaajidda inaanaan rabbi caabudin ayay u dagaalamayaan annagu waxaad mooddaa inaynu kala maqannay haddaan muslimiinna waana max muuqda laakiin haddii aynu bal in yarba aynu midowno wax isugal bal waxaa hadda maanta tusaale inuu kugu filan masjidkan day dadkii oo dhan waa laga qayb qaata kii uu dadka ugu hooseeyey aan waxgaysan in la dhisaa buu jeclaa marka waa midnimo waa dadka deegaankaan joogaan soomaaliya marka loo eego waa wax yar bal hadda intii raggii guddigaahay sheegeen iyo taariikhdu masjidka ku dhismay iyo maanta meeqaan ku joogayo intuu leegyahay dadiilihiisa bal hadda eegoo qiimeeya midnimadaa keentay waxaa kaleo yaana ka bixine maanta waxaa la yidhi madaxii guddigu wuxuu yidhi ilaa saddex ilaa saddex biyaanaynu wadi karraa biyaanadii labaadna waa abuuran tahay laba mitir miyay joogtaa waa laba mitir inay taanu malaynaya waxa weeye lacag baaqiyana waaba la hayaa soo ma jeedin waxaa lagu andacoon jiray maxaanku idhaahdaa meesha si aad ogtihiin dhagax ma laha dhagax ma laha haddana waa dhismay maxaa dhisay dadaalkii baa dhisay waxaan leeyahay lacagta annagu maanaan dareemin caawa intaa rabta bixi caawa yaa jeebkiisa isle waxbaa kaa maqan oo waxbaad bixiso xoolahaagi waxbaa ka barhmay wan ma jiro marka dabaqana aynu ku daraan leeh dabaqana ha lagu sheekeeye horta cid inoo batarisaaba masaajid reer kownyoy yaanay jirinbe dabaqana aynu dhammaystirnay yar baa ka hartee taa waan boorinayaa waan boorinayaa waxaa leeyaha lagu dhaqaaqo arrintaa layla qaado guddigana waa ku dhiirigelinayaa iyo dhammaan dadka war cadowga aanu midowno cadowga aanu midowno haddii aanaan maanta jahaajirin oo wiilashaa yaryarka ahee ilaahay soo saaray oo maanta soomaaliya ka soo dhex baxay haddaanay dhaqdhaqaaqayn waxaan hubaa inaanaan kuuyo masaajid ka dhisnayn kolay anugu nin baanaho meel fog baan ka soo ijrooday kuuyana ma aqoon bal hadda eeg raggu dadkuna waa ila wada mid waxaa arrinkaa keena waa midnimadaa yaroo wiilashaa yaroo midoobay iyo fadligooda weey bal hadda u fiiri kulligay haddaan u shaqaadano maxaad malaynaysaa war magaala maalin qurayna hawaysan karta wallaahi habeen xala tegay wey wallaahi ciddii aan madoobin inayn habar bawda ka qaadi karin habar gaalana inaynu soo dhowaan karin qof walba dumarkeenna iyo raggeennuba waa ogyihiin iyo carruurteennu hadaanka haddaannu midowno ama aanu dagaalanno ama shucuur yarna la ka arko gaalada inay naga fogaanayso gaalku waa daciif oo ilaahay baa sheegay hadduu arko dadku inay soo jeedaan waa gabanaya shaydaan laga cawdubilaystay weeye war waxaan yaynaan u jiifine rag iyo dumarba inta midowno aanu jihaadno jahaadka noolayno masaajiddu kolkaasay noolaanaysaa haddaanaan jahaadin masaajidku noolaan mayo rag baa u diyaaro kuruus u soo kaxaystay oo uddu inay jijabiyaan raba haddaan marka waran lagala hortegin oo aanaan taa ogayn maskilisfiis muxuu tarayaa haba tari maayo adoo iska dhex ibaadaysanaya lagu iska dhex fadhiyo ku dhex tukanaya haddii laguu yimaado ka bax lugdho ama kabaha lala soo gala maxaad jeegi kuwii xamar waad aragtay markaanu ka soo baxna buudka lala soo gelaya waxla wixii la doonaa masaajidii lagu samaynaya waa la ilahaanaysanayaa kitaabkii baa la jeexjeexaya idaacadaynu ka dhagaystanaynay waynu ognahay wixii lagu sameeyey markii laga soo baxay xamar masaajidii masaajidku sharaf kuma leh gaalada dhexdeeda meesha gaaladu ka talinayso cadowku joogo masaajidku sharaf iyo cisi kuma leh masaajidku cisi iyo sharaf wuxuu ku leeyahay meesha quwadda islaamku taagan tahay halkaasuu cisi iyo sharaf ku leeyahay dardaarankaygu waxa weeye rag iyo dumarba aynu u shaqaadanno diinteenna aan ku adkaanno aan ku dhaqanno aan difaacanno aan baranno saddexda aan isku darno gaal qorof baan intaanu saarna aan dhulku kala tarayna wallah gaal dambe la arkay intaa kaliya aynu aynu xagsanno assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugaas ibraahim maxamed nuur oo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo ku sugnaa gudaha masjidka ayaa isna hadlay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdu taxiya ilaah baa mahadsan subxaanahu watacaalaa ina waafajiyey xifladatan sharafta badan masaajidkan quruxda miiran leh in maanta aan ku naaloono nolosha nocaan ah oo maalin kasta beyt min buyuutillaahi iftitaaxa loo qabanaayo furitaankiisii furitaankiisii furitaankiisii inta hadda gaaladu ay bilowday masaajidadu waan duduminaynaa keliya markii ay tiri kadib masaajidadii way bateen dhismahoodii mu'miniintii iyo mujaahidiintii muhaajir iyo ansaarba waxay isku garabaysteen wax walbo diinta ilaahay lagu koryeelo waadna arkaysaan masaajid heerkan dhisan oo saddex bilood afar bilood shan bilood baa lagu soo koobay la dhahayo haddeenna wax lacaga aan lagu lahayn taa waxaan ku ammaanayaa bacdallaahi mujaahidiintii arrintaa ka shaqaysay muslimiintii shacabkaa arrintaa dhiibay oo u diyaargaroobay dhammaan waxaan leenahay ilaahay ka ajaarsiiyo kuwa maalkooda bixiyana maalkoodii allah barakeeyo kuwa juhdi ku bixiyan juhdigoodii allah ka ajarsiiyo maamulkii arrintan u dhaqaaqayna allah waxaan leenahay jalla wacalaa sabaat dheer allah siiyo marka intaa kadib ani waxaan ku hadlayaa afka nuqubada gobolka shabeellada hoose afka nuqubada markaan ku hadlahayo gobolka aan ku dhalanay ee soomaaliya geeska afrika sida gaar ahaan shabeellada hoose markii aan ka hadlo masaajidadaynii oo la dhisaayo ilaahay weynaa waxidkaa loo dhisaayo masjid duliin lama yii la dhahay ma lahan masjidkaas ayaa deyman fara badan lagu leeyahay haddeera dadka loo haystaa la dhahayo ma lahan waa ammaan inoo soo hooyatay weeye gaar ahaan degmada baraawe bay min buyuutillaahi ah ee dabaqeen oo la dhisay haddeerna dadkiisa la leeyahay lacag baa idin soo hartay oo baaqidi ah inta kalena insha allahu tacaala masaajidadii iyo khayraadkii kale aad qabanaysaan baa lagu qabanaya la leeyahay waa nicmo iyo shukri dadkii shaqadaa qabtayna waad dareemi kartaan aamin iyo kalsooni inta ilaahay xaggiisa ay ka qabaan ayagoo caddaynaya lacagtii qaaday iyo lacagta hartay iyo wakhtiga ay ku soo gunaanudeen shaqadaas iyo masaajidka la dhisay quruxdiisii hadda waad dareemi kartaan intaas waxa weye waa dadaalka ka yimid wilaayada iyo raggii shaqadaa qabtay iyo shacabkii arrintaa markii loo sheegay kadib aad iyo aad ugu hanuunsanaa inay lacag ku bixiyaan baytun biyuutillaah markiin arrintaa ayada ah aad baan u soo dhowaynaynaa haddii aan ahay noqobada gobolka shabeelle hoose farxad iyo waxaan ku noolaanaynaa iyo naalaasho sharaf leh waxaan leenahay beyt kastoo ilaahay uu leeyahay in la dhiso laisku garabaysto mi iyo magaalo laisku garabaysto koryeelida kitaabka ilaahay masaajidka keliya ma aha marka ragna waxay jiraan xilligan furmaha bay jiraan masaajid kuma dukudaan waxay ku dukudaan bartii ay taagan yihiin ay ku dukudaan raggaasna waxaa la rabaa in la garab istaago dadka maalkooda bixinayo adduunku waa naf iyo maal iyo lisaan weeye culammadii dacwada iyo ducaadda ahlu khayrka ahaa ee rabbaaniyiinta ahaa oo ku dadaalay habeen iyo maalin juhdi iyo waxbarasho iyo tawxiid iyo kitaabuljihaad iyo kitaab kasta ay ku akrinayaan ummadda dhexdeedii wixii ay dadka barayaan in la qaato ee la buuxiyo sida masaajidka loo soo camiraayo furmaha in loo camiro bulshadu waan u sheegaynaa fa awalu man anaana ka mid ah waxaan leenahay dhammaantayni in ilaahay aan u rusheegno ee masaajidka sida loo soo buuxiyo furmaha loo buuxiyo meel kastoo ilaahay jaceelkiisa uu yaalana hantida lagu bixiyo intaasaan dadkaan u sheegaynaa wakhtigoo yar awgiisii wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu guddiga dhismaha masjidkan ku howlanaa ayaa sheegay in masjidka ay dhisidiisa ku baxday sagaashan iyo kow kun boqol toban iyo siddeed dolar oo ay iska soo ururiyeen dadka ku dhaqan kunyabarow iyo meelo kale oo ka mid ah gudaha dalka iyo dibaddiisa wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa waxaa ka socda howlo lagu dhisayo laguna dayactirayo masaajidda